waqtigii magaalada geliyey caafimaad yeelo oo ma jiro haddii caafimaad maanta loo heli karo oo dhiigjoojin horta waa laga soo gaaridaa ma garat haddii umad imaado waa inuu jeer loola cararo dhiigjoojin male dadki wuxuu la wada baansanya isagoo dhamaano handa ula baansanya malaria ayagoo la qabaa waa dadka dadkaa meeshaan biyihi meeshaan wuu ka caddaa buruseele malaria typhoid wax ilaahay abuurto oo jirada hoon uu noqdota ma jiraan wax u qabasho haddii la helaa oo loo hayo adduunka iyo sababku laga heli karo laga heli karo aad iyo aad baan ugu baahanna waa tahay deegaanka geliley maysan ka jirin adeegyo caafimaad oo lagu dariibo dadka bukaanada ah wafti ilaahay abuurto ka jiro mar haddii ka tegi waaydo m t ada meeshaan dagaal xanuunbaadiya la keena xanuunbaadiyana waa lagalahay marka xilligan cudurrada sida gaarka ay dadka uga cabanayaan gerley nawaaxigeeda maxaad inooga sheegi kartaa waxaan kaaga sheegi karaa sidii hadda aan kuu sheegaa malaria telefoonka naagaha umulaha oo dhiigbaxayo dhiigjoojin aan haysan waxyaalahaas hadda yaa kamid yaha horta yaa ugu muhiima
waa tahay markaa ma jiraan xanuunadaas ama cudurradaasi dad u geeriyooday maalmihii ugu dambeeyey
waa jiraan waa buuxi waaya buuxi waaya afar iyo shan waa la siiyey waa leer
n bal iiga waran dadka dhintay ma dumar bay ahaayeen ma caruur bay ahaayeen bal cudurradii ay u kala dhinteen iiga sheekee wax sugan iyo wax markaad bisnaanatay iyo wax umula waxay israaceen intii waa la lahaa dumarka umul raacay ee xanuunadaas u dhintay imisa ayay ahaayeen labo labo labo mi ma u geerideen mise waa waa la ildaran yihiin weli tage tage wax hadda ku maqanna waa jiraan oo magaalada jir oo ka maqana waa jir loo qaaday imisaa way kuwa jeer loo qaaday waa gartay shubanka iyo malaariyada ma jiraan dad u dhintay suuga ilmaha shubanka ilaa horey gadaal kulli way sumaan waxa uun hadda ka taga oo hadda laftan labaa lagu sheegi karaa oo da-dooda imisa u dhexaysa waxa waaye laba jir iyo saddex jir waa tahay wax bukaano oo xilligaan la ildaran ma jiraan xanuunadaas haddaba dadka waa yeela waa la jiifaa boqolyaala jiifta haddaba waxaa sheegtay dadka inta badan in loola cararo geriley aan idhaahde wajeer wajeer imisa kilomitr ayay u jirtaa geriley boqol iyo labaatan kilomitr waay waa tahay markaa ma isdabooleysaa xaaladda caafimaad iyo daawooyinka loo doonanayo iyo wajeer markaa arrintaasi ma isbixinaysaa soo su bixinay kuwa dhaxda ku dhintay oo lasoo celiyaa jira oo gaari waayo oo dhaxda ku kuba loo qaado oo dhaxda ku umulaa jira oo la gaari waayo xama isdabooli karta wax isdabooli karana maaha marka adeegyada kale ee caafimaad waxaa sheegtay in m c h qura uu ka furan yahay gerileyna waaxigeeda marka m c h kaasi miyuusan dabooli karin baahida caafimaad ee ka taagan deegaanka wax uu dabooli kara iyo wax laga helaayo midna ma jiro barsamoolaa la heli jiray barsamoolkii waa la waayo wax ilaahay abuurtay loo doonta male
marka hadda dhibaatadii kugu daran waa daawo la-aan sidaan u gartay waa daawo la-aan iyo oon oo abaarihii maanta haddana waraha duuniya ma jira tii oo kale si ugu taagay
waa gartay markaa fuustadii biyaha imisaa laga siistaa geriley hoosada jir biyaa waxaa laga jeedaa sideed sideed boqol sideed boqol oo shil oo kenya ah aa marka halkee ayaa biyadii kugu dhawow aad ka heli kartaan wajeer iyo meel kaleeto ayadana qorf xareen iyo waxna xagga aan la yidhaahdo wax iyo konton la yidhahdo meel looga sokayso ma wasiiraankii adduunku waxaan u sheeganaya hay-adaha samafalka geriley xagga cudurka iyo dawada xaggeeda iyo oonka dhibaatadii jirin ka jira haddii nala soo gaari karo in nala soo gaaraan ka codsanayna